magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti waxaa maanta ka furmaya shirka sanadlaha ah ee hay-adda heritage waana kii afraad oo lagu qabta jabuuti shirka sanadkan oo furmi doona saacadaha soo socda ayaa waxaa looga hadlayaa xasiloonida gobolka gudoomiyaha guddiga sare ee heritage cabdikariim xasan jaamac ayaa wariyaha jabuuti uga soo waramay v o eda sagal siciid faarax uga waramay shirka maanta iyo waxyaabaha looga hadlayo
shirka sanadkan waa sanadkii afaraad ee halkan lagu qabto runtii sanadkan waxay kusoo beegantay shirka wakhtigiisu wakhti ay ka jiraan duruufo adagoo badan regionkan geeska africa sidaa ka warqabtaan inqilaab ayaa ka dhacay wadanka suudan oo dad badan oo kasoo horjeeda iyo dowladdii iyo ishaystaan xuduudda etoobiya iyo suudan dhul isku haystaa jiro oo lagu dagaalamay dowladda etoobiya oo geeska africa ugu weyn uguna dad badan dagaal ayaa dhexdeeda ka socda oo muddo sanad iyo ziyaada ah aad laysugu riqmay saameyn ayuu ku yeeshay dalkan walaalahanahe jabuuti aan maanta ku shirayno oo dhaqaalahooda uu aad ugu xiran yahay jabuuti ugu xiran yahay etoobiya soomaaliya iyo kenya labadaba elections waxaa ka socda oo contested oo laisku haysto oo laga baqayo inay maaragtay duruufo adag keenaan waxaasoo dhan oo isku soo beegmay ayaa waxaan u baahannahay soomaalida waxgaradkeedii maxaan ku idhaahdaa baacmushtarkeedii madaxdeedii shirka sanadkani waa uu ka duwan yahay saaad sheegtay shirarkii hore oo waxaad kaga hadlaysaan xasiloonida degmada geeska africa guud ahaan gaar ahaana deegaanada ay soomaalidu degto marka ayaa ka mid ah madaxda hadda shirka ka qayb galaysa dowladda soomaaliyeed wafdi ka socda oo ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo iyo golaha wasiirada xildhibaano dowladda jabuuti madaxweynaha iyo maaragtay wasiiradiisa kasoo qaybgalaya xagga iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya madaxweynaha mustafa cagjar iyo ku-xigeenkiisii iyo wasiira ayaa ka socda kenya madax heer baarlamaan iyo waxaa ka socda iyo bacmushtarba deegaanada somalilan waxaa ka socda dad maaragtay siyaasiyiin hore iyo iyo iyo waxgaradba leh marka waxaad moodaa in aad loogu dhan yahay runtii oo lana doonayo in layska waraysto waxa ka jira gobolka geeska africa waxaa ka socda in la fahmo in talo laga yeesho in maaragtay lagala soo baxo maxaan ku idhaahdaa talooyin ku habboon sidii soomaalida ay dhibaatadeedana isaga yarayn lahayd duruufahaas jira faa'iidadeedana u badsan lahayd markaad shirarkalo kala qabataan waxyaabaha ka soo baxa ma kula tahay inay u hirgalaan sidaad u doonayseen guud ahaan dadkiina shir kasoo qayb
heritage dowlad ma aha oo maaragtay wax fulin karta laakiin nuxurkeedu waxaa weeye dadkaas aqoon-yahanada ah iyo siyaasiyiinta iyo hogaamiyeyaasha iyo waxgaradka iyo bacmushtarkaas la isu keenayo markay maskaxdooda isku shiilaan ee ay tashadaan ee arrimaha rogrogaan ujeeddadu waxaa weeye inay dadka go-aanka gaaraya qaraarka iska leh ay ka qaataan halkaas fikrad ay isleeyiin alleleh tanaa ku habboon waagii aan dowladda ka shaqaynaynay ragga qaarkiis ma aanan lahayn cid saa intay noogu fikirto wax noo soo dhigta miiska oo recommendations noo soo saara oo aan kala dooranno oo aan aan maarata wax ku qaadano marka aad baa loogu baahan yahay heritageyo fara badan inay samaysmaan oo takhasusyo kala duwan leh wadamadan deriskeenna ah waxay leeyihiin tobannaan hay-adood oo heritage la mida ama ka dhaqaalo badan in badan ka dad badan maaragtay researcherskoodu ay ka badan yihiin marka waa bilow heritage waxaanan aad ugu faraxsannahay inay jiraan cilmi baarayaal kaleeto iyo hay-ado kaleeto qayb bay ka qaataan wax kasta layskuma raaco dowladaha hadda caalamku marka ay wax daraasaynayaan ama ay ka fikirayaan way eegaan waxay qaataan warbixinada heritage ay kasoo saartay ayaa la saydgareeya saa ka warqabtay dhowr goor ayaa dowladda maraykanka sanadkeedu baarlamaankeedu ay u yeereen dad heritage ka socda ay weydiinayaan soomaaliya talo ku saabsan oo talo laga qaatay marka waxaan isleenahay inay saamayso siyaasadda oo ay ku saamayso macluumaad ku salaysan aqoon iyo xirfad iyo tirkoob saxa ayay ka shaqaysaa waana ku faraxsannahay meesha ay marayso waana laga sii socon doonaa
gudoomiyaha guddiga sare ee heritage cabdikariim xasan jaamac oo u waramayay wariyaha v o eda ee jabuuti sagaal siciid faarax